munaasabaddan waa haydinta lacagka bandhiga ee barnaamijka korangadowka fursado helowka maalgelinta silandiira kobaca dhaqaale iyo weybalanka goboda ee magaalada gaalkacyo yoonaha agaasime milkiilayaalka bangiga soombank oo xarun kale magaalada gaalkacyo munaasabada waliba ku qeyb galay guddiga ganacsatada magaalada waxgaradka maamulka degmada gaalkacyo qeybo shalduwan bulshada magaalada bangiga soombank weybowsa fursadan gufayday bulshada magaalada maadaama tan nagada korta fursad halabuur ganacsi waliba saasoo kale fursadun ku faa'iidaysada doonaan ilaa iyo lama kun oo qofood ankoreen maareeyaha soombank ee magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan xasan warsame iyo weliba use ku hadlay ujeedka munaasabadda hadafka caawa laydinku yeeray oo ah inta halkan boorka ka muuqata fursado bangigu uu soo kordhiyey oo ugu talagalay ganacsatada yaryar inuu kor ugu qaado sida aad la socotaan ganacsigu waa xubin muhiima oo qaybaha kala duwan ee bulshada nolosheedu ku xidhan tahay haddii aan dhaqaale oolin waddanka ama uusan dhaqaale jirinna aysan waxba soconayn sidaa daraaddeed soombangi ayadoo dareensan muhiimadda uu leeyahay ganacsigu iyo dhaqaalaha in kor loo qaado ayuu wuxuu sameeyey oo abuuray fursado uu arrintaa uga qayb qaadanayo fursadahaasoo laba qaybood u qaybsan bangigu wuxuu sameeyey sanadkan bilahan aan ku jiro welibana isagoo kusoo beegaya fursadaha ganacsi oo jira sida aad la socotaan bishii ramadaan baa lagu jira oo mowsim ay dadkeenu ka ganacsadaan oo faa'iidada raadiyaan ah marka isagoo taas uga faa'iideynaya ganacsatada yaryar ayuu wuxuu u soo siyaadiyey fursad fursadaasoo ah laba kun oo qof inuu fan gaarsiiyo ama dhaqaale gaarsiiyo si ay uga faa'iidaystaan arrintaas oo ilaa bisha ramadaan socon doonta ilaa janawarina soo bilaabatay saddex barodhagti ama saddex sarfis ayuu arrintaas u baromaydgaleeyey bangiga oo sameeyey saddexdaas barodhagti waxay yihiin midka koowaad haddaan ku hormaro oo ah shukri financing waa barodhagti loogu talagalay dumarka yaryar oo ganacsigoodu yaryar yahay bilahan waxaa loo qoondeeyey siddeed boqol iyo kow qof oo dumar ah oo ganacsiyada yaryara inay fankaa la gaarsiiyo midka labaad oo ah efiya financy waxaa loogu talagalay dhallinyarada dhallinyarada ee bisnisyada yaryar ama aidiyada bisneska xambaarsan isagana waxaa ka faa'iidaysan doonta lix boqol oo dhallinyaro ah ayaa ka faa'iidaysan doonta dhinaga kale waxaana ku mid a mas-uuliyiintii shalduunaytee ku qayb galay munaasabada ee ku hadlay muhiimadda bulshada usa anglaya barnaamijkun usawada bangiga soombaanga ee magaalada gaalkacya run ahaantii aanu ka warqabno shaqada ay hayso oo bilihii lasoo dhaafay iyo toddobaadadanba ay biis ahayd waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo hadal badan anugu iguma jiro waxaan kaloo la dardaarmayaa ganacsatada lacagaha qaadanaya in ay sidaa wax loo siiyey sida ugu quruxda badan ay u soo celiyaan wixii la siiyey waa ammaano ayaguna sharaf bay ku yeelanayaan qofku lama rabo inuu yidhaahdo waa lay dhibay waxbaa la siiya asagoon waxba haysan waa la aamine aaminaaddaa la aaminana waxaan kula dardaarmaynaa ka wasaarad ahaan in ay waxaa iska bixiyaan
oo magaaladii midda caanaha gadaysa iyo tii qaadka gadaysa iyo tii qudaarta gadaysa ee mas-uuliyaddii ragga ay nagu soo jabtay hadduu bangigu gartay inuu dumarka si gaara u maalgeliyo oo barnaamijkaas shukri uu ku maalgeliyo aad iyo aad buu u mahadsan yahay bangigan waxaan ka codsanayaa maadaama dhallinyarada iyo mataqaanaa dadka waaweyn aysa isla jaan qaadi karin inay dumarka siiyaan tababaro gaar ah oo ay ku dhiirigeliyaan hooyada dhaqaalaha ay siiyeen say dhaqaalaheeda u kobcin lahayd markaas qofkiinaan magaranaysaa aan sistamkii halkaas kala jaanqaadnaadulaad waliba aan la soconno taabataaba oo la soconno hadda meeshuu marayo booqonno waxaa dhacdaan ganacsato badan magaaladu aad bay u weyntahay way kordha runtii inay ka yimaadeen magaalada xaafadeeda kala duwan
labadaa kun oo qof haddii sanadkan la gacan qabto waxaa suuroobi karta haddii barnaamijku guulaysto wax ka badan la gacan qaban karo barnaamijka korangadowka fursado helowka maalgelinta silandira kobaca dhaqaala cilanka gobodii magaalada gaalkacyo iyo waliba iyagoo fursad muhiimaya ku hela doonaan ilaa iyo lama kun oo qofood